الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bab ma anfaqa alcabdu min mawlaahu min maali mawlaahu adakani baabu bayaani xukmi maa kii xukumkii caddayntii baabkii weeye anfaqa uu bixiyo ee uu nafaqeeyo alcabdu addoonku min maali mawlaahu ninkan sayidkiisa xoolihiisan uu gacanta ku hayo bal wixii uu ka bixiye uu miskiin siiyo ama adigu balcidi uu siiyo waxaa xukumkeedu yahay maxaa ajrigii iyo wixii bal halkaa kaba ratimayey taas buu baabkeedu yahay وxadaثna abubakr بn abi shaybata وbn نmayri وزhayr بn xarbi جamيعا عan xfs بn kiyaasin qala بn نmayri xadaثna xfs عan mحamed بn زayd عan cmayri mawlى abi لحmi qala anahu qaal xagga sanadka kollay dadku waa dadaynu dee ninka saxaabigaa mooye hore usoo wada aragnay xafsana waaba kaa magaciisu waa qaadigii shahiirka xafs bnu khiyaato magaciisu waa marka horeba waa ka macaadee nisbadiisii uu noo sheegay ama abihii magacii maxamed ibnu zaydna hore inuu usoo marro waa nin taabici oo maxamed ibnu zayd ibn cabdillaahi ibn cumar ibn alkhadaab weeye oo tiqa oo hore kitaabka aynugu soo aragnay ama cumayr mawla abi laxmi imaka inoogu horeysa waayo waa saxaabi asxaabtii rasuulka kaba mid ah axaadiistiisu laakiin ay aad iyo aad u yar tahay oo kutubta lixda marka la eego wuxun baabu ku leeyahay saddex xadiis muslimna xadiiskan uu ku leeyahay bukhaarina waxbaba kuma laha ee afartan kale asxaabu sunan ayaa laba xadiis oo xadiisna ay u dhan yihiin oo bal inuu khaybar joogiyo amuuraha isagiyo mawaalidiisii ay ku tacalluqsan xadiidna abi daawud leeyo istisqa iyo roob markaa xaggaasa baabul istisqa ayuu iyaga ku leeyahay bukhaarina waxba kuma laha laakiin hadda waa cumriyey oo dee kollay nin addoon uu ahaa fadxigii khaybar waa joogay isagoo laakiin saydiyadiisii laba socdo sayidkiisan oo sida sharaxana uu kuba sugan dagaalkii xuneyn lagu dilay dee waa khaybar dabadeed laakiin ilaa toddobaatankii hijrada waa kusoo dhawaaday ama dee ilaa qadarada waa noolaaye se axaadiistiisaasa u yar bukhaarina waxba kumala sidaan soo sheegnay muslim xadiiskan uu ku leeyahay ama mawla abilaxmi magaciisa cabdullaahi waa la yidhi abilaxmigan khalaf waa la yidhi xuwayris ulkifaari waa la yidhi waa saxaabi sida sharaxay noogu sugan maalintii ama dagaalkii xuneyn laguba dilayoo mawlihiisan cumayr baa wax ka wariyay oo markaa dee xayaatadii rasuulka u wafaaday saxaabigana ama laba diray abi laxmina waa wasfiyo de waa hilibka kii diidaya horta laftigo haddaan laqbayno marka cumayrka maahae waa ninkan sayidkiisa ah ee isaga mawlihiisa ahaa ayaa abi laxmi la odhanayo barhkood baa waxay yidhaaheen ba hilibkaa ma cuni jirin waa tan aan arki doona lakiin hilib in loogaba shaqaynayay ama waxaa asnaamta lagu loo gawraca nu waktigaa hore qablalislaam ba cuniba jirine bal adigu waa ninkaa laqabkiisa abi laxmi laqabkiisa amaana aan kuba garanayno waana saxaabigaa dee rasuulka ilaahay xayaatadiisiiba isagu istishaad ama dee la dilay qaala wuxuu yihi haddaba cumayr kuntu waxaan ahaa mamluukan ruux la leeyahay addoon baan ahaa fasa'altu waan weydiiyey rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baan weydiiyey oo waxaan ku idhi ataصadaqu ma sadaqaysaayo min maali mawaaliya bishayin dadka mawaalidayda ah xoolahooda wax dee shay kallay tankeerkana wuxuu keenayaa taqliiluna ujeeddadu wax adigu kaba mida maalkoodii oo kaan gacanta ku hayay ah haddaan cid baahan arko iyo se miskiin u yimi iyo ma ku sadaqaysaa miya ii banaantay weeye inaan iyagoo dee aan jooginba ama iyagu waxaan gacanta ku hayaan saa ugu tasarufoon sadaqo ula baxo qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh nacam haah waاlأjru baynakumaa niصfaani waاlأjru ajriguna baynakumaa dhexdiina ayaa wuxuu yahay oo ayuu ahaaday nisfaani laba nisfiyo adiguna qayb baad helaysaa ajrigii dee ninkii xoolahan lahaaye sayidkaaga ahna qeybta kale iyo niska kaleu helayaayo ajrigu waa idinka dhexeeya munaasafa ahaan weliba lafdiga xadiidku suu yahay adiguna qeyb baad leeda iyo nis isaguna nisfigii kale ayuu yeelanayaa bal dariiqa labaad uu xadiidku leeyahy waabakana waxadaثana qutaybaة bnu saciidi qala xadaثana xaatimu yعni bna ismaaعiila can yaziida yعni bna abi cubaydi qala anahu qaal kollay qolooyinka waan soo wada aragnay sanadkii hore waxa uu dee muslim markaynu eegno wuxuu ahaa adigu afar bu ahaa kana waa afar inta dee xadiidkii rasuulka ilaah iyo muslim uba dhaxaysa weliba yaziid ibn abi cubaydkan waa nin taabiciya bukhaarina axaadiisa hulaasiyaadkuu leeyahay macnaa waa axaadiis rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bukhaari saddex keliya ay u dhaxayso muslimyada taasi ma jirtay afar baa ugu yaroo dee majmuuco badan ah oo dee kollay taas majmuuco badana muslim laakiin saddex isagu ma laha hulaasiyaad ma laha axaadiista hulaasiyaadka intooda badan dariiqan yaziid ibn abi cubayd buu kuba wariyaa dee yaziid ibn abi cubayd iyo bukhaari markaa ruux keliya u dhexeeya oo sheekadiisa dabaqada ugu waaweyn oo muslim aanu taalla wadaagsan waa dabaqadaas soo gaadhay taabiciintii ayay soo gaadheen oo markaa markuu dee ninka sheekiisi sheekadiisii waaweynaa kamida sida maki oo kale yaziid uu ka warinayay sidna uu mawlihiisii salamat bnul akwac saxaabiga kaba warinaya waa qeyb ama in badan oo kaba mida hulaatiyaadkiisa waa laba iyo labaatan be maba badna barhkoodna taariif gaara ama gaar bay u saareenba laba iyo labaatan ama kob iyo labaatan bal markaa dee saddexaasay udhaxaysa lakin muslim waanu sheeke saasaanu lahayn oo ah kuwa taabiciintii intay la kulmeen dad taabiciintii wuxuuga wariyey isagu ma laha waa dadka kuwii ka dambeeya dabaqadii ka dambeysay unbay too saasaanu hulaatiyaad ulahayn yaziid bal waa ninkaas wuxu uhi yaziidkaasi qaala samictu cumayra cumayr baan maqlay mawlaa aabi laxmi aabi laxmi mawlihiisa laftiga mawlaana kollay macaani badan buu u yimaadaa labaataneye ay gaadhsiiyaane laakiin labada macne aada ugu mashuursan ee ama meelahan kusoo noqnoqda ruuxan isagu addoonka ah ama la xoreeyey be dee addoonnimo u horeysay waa catiiqi iyo kii muctiq ahaa ee sayidkiisa ahaa labadaba mawlo waa lagu idlaaqaayo kol kol bay mawla min aclaa iyo mawla min asfal kaba cabiraan oo addoonka iyo dee waa muctiqa iyo dee kii muctaqa ahaa taas bay kaba cabiraan mar ay kala yar kala saarayaan muhimku waxa weeyaan isagu aabilaxmi ba uu mamluug u ahaa markii dambe haba xoroobeen qaala markaa wuxuu yihi cumayr baa odhanaya amaranii wuxuu amray mawlaaya mawlahaygii wuxuu amray waa faacilkii hadee tan de waa isagu de amaranii mawlaaya waxaana iskaba jirto kolley qaacidadu ay tahay ismigu hadduu maqsuur yahay oo ya lmutakalim loo idaafeeyo ya lmutakalimka cinda jumhuur اlcarab waa la fadxiyaa mawlaaya taas oo kale waa la fadxiyaa iyadoo dee taas bale in allahuma dee bacd alcarab ama qabaaisha carbeed barhkood baa alifta maqsuurka gooya ama aliftaasay iyo u bedelaano laba yo-ood baa markaa kulmo oo deetay markaa iyaduna ha fadxisnaatee idqaan baa yimaadiyo shado halkan oo kale mawlaya hayaabay odhanayaan waa reer hudayl iyada toodii lakiin waa tan oo adugu ya-du way fadxisantahy marka amarani oo dee imaka waa kol haddii ay imaka ism maqsuura ya lmutakalim ama ya-dan loo idaafeeye weeye waa la fadxinaya ya-dee sukunkii laguma daynayo amaranii mawlaaya mawlahaygii baa wuxuu amray an uqadida laxman ay an ajcala lahu qadida wey hilib waa dee malaa neefiyo taas inan qadiid u yeelo u gogooyo waa adigu waa marka la dildilaaciyo ee dee adigu la jeexjeexe dheer loo jeexaba taas ama laba engejinayo intaan laba gogoyn ama qadiidkii markaa laba gogooyo adigu hilib buu markaa uu gacantiisa kuba sugnaa buu amray inuu bal masalan an yuqadica lahu oo uu qadiid kaba yeelo san dee muqmadeenoo kaleba taa ama se waa marka duurba in waa marka hore dee wixii dherer saa loo jeexayo dee markaas taas ayuu i amray fajaءanii miskiinu miskiin baa ii yimi faacamtu minhu faacamtu waan quudiyey miskiinkii minhu min alaxm ama qadiid hilibkiibu wax ka siiyey waana nin gaajaysan oo de wax maaha waxa afkiisa unu kuga siiye u cunay facalima bidalika waxa arrinkaa ogaaday mawlaaya mawlahaygiibaa ogaaday fadarabanii waa ta'diib daraaddeed dee markan uu sanu iskigaba tasarufay oo raalli baanu ka noqon ayuu igaraacay faataytu rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baan u imi fadakartu dalika lahu arrinkaas baan u sheegay fadacaahu uu yeedho faqaala wuxuu ku yihi lima darabtahu maxaad dee ninkan mawlahaaga ah ama addoonkaaga ah aada u ulaysayba amaad u garaacday faqaala wuxuu yihi yucطii طacaamii bigayri an aamurahu yucطii waa bixinayaa oo dadkii kaluu siinayaa masaakiin iyo طacaamii cuntadayda bigayri an aamurahu anigoon amrin waa amar sariixa isaguna malaa dee si guud waxaan ma diidayuu lahaayo curfi guud buu eegayay anigoon amrin waa amar dee sariixa markaa mu amrin ayuu waxaygii bixinayaa ma cuntadaydii bixinayaan faqaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh alajru baynakum waxba haddee taa ha ku garaacin waayo kaama khasaarayo taa ha ku dirin buu leeyahay o alajru baynakuma waxba dee laa tadribu lidalik waayo fain alajra baynakuma ajrigani ma aha un isagu keligii qaadan ajrigii waad leedahay xataa adigu yaanad amrinba ajrigu waa idiin dhexeeyaaye waxba adigu taas ha ku garaacin oo tan iyada taas baa rasuulka ilah yihi bal imaam nawowi baa raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahy wuxuu kani ku xambaaranya calaa ana cumayra tasadaqa bishayin yaduna ana mawlaha yardaa bih walam yarda bihi shay uu islahaa curfi ahaan iyo caad ahaan waa qadarka yaroo kollay ma diidayo waa iska ogolaanaya jaanibkaa isagoo eegay buu waxaan miskiinka siiyey isagiina kuma raali noqon oo sidaa daraaddeed baa dee cumayrna ajri u yeeshay waayo shay uu daaco u haystay biniyati daaca ayuu u bixiyu uu laba yimi mawlihiisina ajri buu isaguna yeeshay oo dayne maalkiisibaa qayb ka midi ay halkan martayba oo taasuu yeeshayba wey oo bal matalan laakiin wuxuu leeyahay haddii dee arrintu ay ahayd isagoo og inuu diidan yahay onu ogolayn uu tan ugu tasarufo tasarufkaa ma laho dee in dembi uga yimaado mooye ajri ugama yimaadeen bal taas bay kuba xambaaran tahay oo waa isagoo curfi ahaan iyo caade ahaan wax dee la diida may ahayn oo ama taasuu eegayo saasuu wixii ugu tasarufay wuxuu islahaaba ma diidayo de waxina waa shay daaca ajribuu taa ku yeeshay sayidkiisna waa yeeshay imika tan uu leeyahay amar la-aantayduna de waa idan sariix oo meeshii aan jirin ayuun baan jirin xagga marka leega ajrigu waa idiin dhexeeyaano walajru baynakuma nisfan kollaytay kuba fasirayaan waxa weeye ina xalaytaynu soo maray ajrigan khaazinka oo kale iyo ajrigii haweeneyda iyo ajrigan zawjku qaadanayo ama ninku qaadanayo ama kii maal kalea qaadanayo inaan midna ka kale ajrigiisa waxba ka nuqsaamin ahayd ee daacadii ay wadaagsadeen bay wada leeyihin oo mid kasta ajrigiisii oo dhan weliba xaggay ajriga ka mudanayaan waa kala duwanye mid kasafkiisiibuu ku mudan mid infaaqan buu ku mudan jihaad kala duwan bay ku mudanayaan oo ilahay baa fadligiisii ajrigii u wada taam yeelaya marka halkan waa idiin dhexeeyaadan waxay ku fasireen oo mid kastaaba ajri buu leeyahay ee maaha ajrigii maalka intii un in loo qaybinayo kana sababtan uu ku leeyahay kana kasabkii hore ayuu kuba leeyahay bal taasba weeye nisfaanna wuxuu kuba fasirayaa kollay imaam nawowi raximah llahu tacaala macnuhu waa ajrigii waa laba qaybood waa qismaan oo beyd buu soo qaadanaya idaa midtu kaana annaasu nisfani dadka haddaan dhinto dadku labay u qaybsamayaan laba qismi bay noqon nisfaanna uu ka cabiray shamitun waakharu muslim biladi kuntu asnacu mid igu diganayo oo taas dhimashadayda iyo mid igu ammaanayo waxaan samaynaya labadaasay ukala baxayaan nisfaanna uu kaba cabiray ama siday barhkood yidhaahaanba bal matalan iyadoo mid kastaaba ajri dhan oo isleeg hadday qaataan oo kale labadii ajri kol hadday isleegiin bal haddii dee iyagii layskuma daro oo kale waxaa la odhan lahaa intan qaybtani qaybtii kale waxa weeyaan ama niskan ay ama waxaan majmuucii niskeed bay noqonaysaayo waa jaanibkaa inay mid kastaaba wax kii leeg oo kale oo haddii loo eego oo majmuuc loo eego nis noqon lahaa inuu helayo calaa kulli xaalin bal ajrigii waa qaybsamayaan oo waa ka wada dhexeeyaan weli xadiid baa inoo dambeeya xadiidkana waa taan lahayn xalay waxyaalahan ku yar laami doonaa baabkii hore inagaga xidhnaayo axaadiian xadaثna mحamed بن rاafici qala xadaثna cabdالرaزاq qala xadaثna macmar عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kale waa siiqadii aynu in badan soo arkayno de waa majmuuco أxaadiiثa oon yarayn oo dee boqol markaa ku dhowaanaysa ayaabay marka la eego me adigu yani boqol ku dhawaana de marka la eego bukhaariyo muslim waxay ka wariyeen ba waxay kala leeyihin intaa boqol kuba dhow صaxiifadan way noo soo marteen balcaawa in yar moxamed ibnu raafic baan ku yar joogsanaya si aan u yar eegno bal majaalistii cilmigu waktiyadaa jalaaladay lahayd iyo weyniday lahayd iyo umuuro jiriya culimada qaarkood say jaanibkaas ayda horta moxamed ibnu raafic alqushayri waa ninka muslim sheekhyadiisa ma aha un صaxiifadan iyo axaadiida صaxiifadan ka baxsanna muslim uu ka wariya صaxiifadan hamaamun maaha axaadiis badan oo ka baxsan oo bal muslim sida xaafidi ay yidhaahaan waa saddex boqol iyo lixdan wax ka ziyaadsan weliba macnaa ayuu xadiis buu ku leeyahay kitaabka muslim waa saddex boqol iyo lixdan xadiis wax kaba badan abayuu ku leeyahay saa daraaddeed maaha صaxiifadan uun axaadiis badan buu kuba leeyahay nin dee wuxuu ahaana caalim ah zaahid ah oo صaalix ahaa oo bal bukhaari baaba dee xadaثana محamed بن rاfici وkana min khiyaari cibaad الlahi الصاalixiina cibaaro saasoo kaba cabira xagga warac ahaan iyo adigu bal waa nin lagu yaqaano ahaa xagga majliskiisa marka la eego waa nin bal marka la eego zuhdigiisi isagoo laga yaaba gurigiisi wax alla wax yaalaa jirin ba haddana waxyaalihii ugu imanaya raggii madaxda khaasatan amiirkii khuraasaan iyo inaan uqaadanba jirin bal qiso yar oo aad u yar qariib ah ama la yaab leh ayaan waatan ujeedo caawa inaan soo naqliyo la arkay inaan horena u sheegin de intaa aynu kitaabku soo socday oo kale qisada kaley tarjamada uu ku leeyahay siyar aclaami nubala isaga uu ku leeyahay kolley mujaladka labaatobnaad qasada kuma jirto lakiin nin asxaabtiisii ahaa talaamidiisii ahaa jacfar ibnu axmed ibnu nasri alxasiri ama alxusri ninkaasay tarjamadiisa qisadu ku timaadaayo dee aada ugaba dambeeyey sanado badan masalan dabadiisii noolaa waxaa kaloo iyada qisada sideeda usoo dhigta samcani kitaabkiisa alansaab iyo dee qolooyinkii kale bal masalan taaso qisada waxa ay tahay maxamed ibnu raafic de waa aqalkiisii naysaabuur buu axaadiisa kuba aqriyi jiray waana dee raggii xufaada ahaa iyo waa nin caalima oo la isugu yimi oo la iman jiray oo dadkana waa tartiibin jira malaas taas waa kala horreysin jiray majaalis majliska waxaa kaloo majliskiisa iman jiray qoladii reer khuraasaan markaa ka talin jirtay waa usradii macruufka ahayd ama daahiriyadii adigo cabdillahi ibnu daahir iyo awlaaddiisuna way iman jireen arrinta uu lahaa waxa weeye majliska markaa la fadhiyo geed gurigiisa ku yaala ayuubuu iskaga tiirsan jiray oo dadkina markaasa yeedhintan iyo waxaan ay qoranayeene markaa laakiin iskadaa adigu sheeke la sheekaysta iyo cid hadasho iyo qosol iyo waxyaalahaas hadduu dareemo kitaabkun buu isku laabi jiray intuu ilah wasala allahu calaa muxamed waa kaci jiray ciddi markaa hadal ku celin karta iyo joog iyo fadhiida taasi may jirin markaasaa maalin waxaa dhacay isagoo de arrintu taa ay tahay awlaaddii amiirku waa joogaan ama amiirkii khuraasaan culimadii badnayd waa wada joogaan xaaladiisna waa tahay rag kaleba waa la mid wahay cabdiraxmaan mahdi iyo ragga qaarkood de haddii xataa ilka caddayn uu dareemo waa kaa kitaabka isku laaban jireen inay kaci jireen oo taas baanay lahay walaa waa xurmadii cilmiga iyo taas ayaa maalin iyadoo la fadhiya ninka aan sheegayo xaafid ah markii dambe dee isaguba caabid noqday oo hadday noqoto tilaawo qur-aan iyo tahajud iyo nin saalixa caalimna ahaa xaafidna ahaa lakin de markaa kole waa yaraayo ruwaadiisii ama dadkii de asxaabtiisii kaba mid ahaayo majliskii la fadhiyo awlaadii amiirkuna ay joogto la wada fadhiyo ayaa waxaa dhacay isagoo malaa qorayo de waxbuu qoranayay imlihiba ama axaadiisii baa la qoranaya geed hoostiiba weeye waana gurigiisii naysaabuur ayaa shibir ama shibiri ay kusoo xaartay markaasa qalinkii iyo waraaqdii iyo marka ama kitaabkii iyo gacantiisii bay kuwada dhacday nin dadkii caruurtana laba socday ilmo daahir ama ilmo cabdillahi ibnu daahir oo adigu markaas khaadimkiisii ah ayaa qoslay sheekh markuu sii dareemay ayaa kitaabkii isku laabay uu kacay waa iska kacay arrinkiibaa amiirkii gaadhay amiirkiina dee kolley khaadimkii dhib weyn bayo waxa laga yaaba waxa taa inuu kuma fakiro de say riwaayadka qaarkood siyar iyo meelo qaarkood in dee inuu dee dil iyo waxyaala gaadhsiiyo arrintii markii loo sheegay ba ninkii bal waa lafdi aanan weli markaa daadmoodo luqadeennana inuu qeyb kaba yahay lakin kutubtii luqada xataa intaan laabnayna lafdiga maan helin se qisaday kuma soo arortay lafdigune ayaa habeenkii markay joogto habeennimadiiba ninkii khaadimka ahaayo xamaal la socdo alaab buu sidaa ayaa u yimi jacfar tu ihi alaabtani hadiyay adiga kuu tahay laakiin berri amiirkii marka lagu weydiiyo beriya ujeedadu ma cid qasashay ma garanayo un dheh intaasun ii dheh waayo haddii kale aqaab adag ba taasoo marka la yidhah masjidkii ba taas warkiina la gaadhsiiye carruurtiisna way joogtaaba alaabtii ayaa laakiin cibaarada de cirqin meesha taalla wax ah oo kutubtaa kuwa sugan aan sheegayo saab saab iyo wuxuu siday xamaalkii saamaan lafdigaa saamaan waa halkan dee saamaan ba inaguba kolkol saamaan wata la yidhaaho laakiin min bay ahayd welina markaa bal macaajibtan eegay haddana sharxaan maan soo arag laakiin lafdigaasaa jira waxaa dahrigiisa ku sugnaa sad saamaan u ka qaatay adigu dee waa isagii waa ku gubeeyey adigu ka qaatay isaga markaas ma qaatay subaxdii baaba la geeyey meeshii waaligii ama amiirkii khuraasaan oo dhan daartiisiyo dee wuxuu adigu u beri yeelay wuxuu ihi inuu yihi dee ma garanayn iyo isaga maahayn be adigu ti ayay noqoto ninkii oo ku badbaado wuxuu markaa maxay dhacday alaabtiiba wuxuu yihi waxaa ku iibiyey saamaankii waxa laga yaabaa caw iyo waxyaala iyo inu heli wax kalena muhaysama ninka khaadimkii ayuu ihi soddon dinar baa ku yiyo soddonkii baa ku rixleeyayoo ciraaqka ku soo baxay oo markii dambana rixladiisii badnayd iyo cilmigii badnaa uu yeeshay iyo malaatibaaba ilaahay u barakeeyo soddonkii maalintaa kuma iibiyey markaa ninka muxuu la baxay la qabkan imakaa kutubta uu la baxay alxasiriyi buu u yimaadaa alxusriyina waa u yimaadaa jacfar baan ujeedaa waxaana ay tahay nisbadaa dad kali waa cawd oo kale xasiirku waa dadkii ama samaynayay ama iibin jiray baa laqabkan ama nisbadan yeesha isagu laakiin isaga iyo reerkoodu cidna waxba shaqo kuma yeelane wuxuu ugu la baxayba oo alaabtaa maalintaa loo keenay alaabtaa maalintaa loo keenu iibsaday markii dambena kuma rixleeyo sheekii markii uu kaba tegay taas baa magacan alxusriya ay ugaba timi ama alxasiriya bal waxaa leya waa jalaaladiio waa hadalkaa yar baanu de waa isaga iyo rag kaliba way taasayda maxaad umalayla tala haddii telefon ka dhex qayliye oo kale muxuu samayn lahaa shaaqaas haddii qosol yar markaa arrintaa diidaya magalka caddayd oo kale alxasan waa maxamed ibnuraafic iyo arrintiisa iyo qisada kale kutubta ata waa dee wax fawaid badan ba waxyaalahan kutubtan dee la fudaydsanaya ama taraajimta culimadu maaha halyigoodii maaha un magacoodii iyo waktigaasay dhasheen iyo arrintu maaha akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii iyo uslubkii iyo si loo noolaa iyo bal bi-adaasay ahayd ba waxyaalahan kuma wada sugan oo waxay dadku waxaad moodaa inay dee fadaysaay moodaan un inaanay faa'ido lahayn oo hebel baa waktigaa dhashay iyo waktigaasuu dhintay bal kayfiyadii dalabkooda cilmigiisay u nashirinayeen akhlaaqdoodii iyo hadyigoodii iyo tay ahayd cibaadaadkoodii iyo daacaadkoodii bal umuurihii wixii oo dhan baa kuwada sugan bal mujtamaca kolkol ba noloshiisi iyo bi-adaas iyo si bal xaaladooda ahayd waxyaalo badan baa dee umuuraha kuma wada sugan oo bal matala taas wey waa maxamed ibn raafic ninkaa inagu soo noqnoqdan wuxuu yihi bahdaba hamaam bin munabih qaala hada kani wuxuu ishaarayaa saan horeba usoo maray majmuuc axaadiid aladi kanat fi صaxiifa axaadiistii dee waxoo boqol iyo afartameeye ama sideed iyo soddon ba ahayde صaxiifada kuba sugnayd waa majmuuceedii buu sheegaya u leeya hada tani waa waxaa صaxiifada kuba sugan ma kii weeye xadaثana abu hurayrata abu hurayra uu noo waramay can muxamedi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam nebi maxamed uu noogaba waramayo fadakara wuxuu sheegay hamaam baan odhanaynaa axaadiisa axaadiis buu sheegay minha axaadiista waxaa kaba mid ahayd sababtan uu siiqadani u timina waa ti aynu sooba aynu hore usoo ogaanay wa qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa tasum yani soomin almarأaةu haweenaydu wa bacluhaa walxaal bacluhaa zawjkeedu shaahidun uu joogo oo aanu safar kuba maqnayn uu dee meeshii joogo waddankii ama halkii beledkii iyo dee joogo dee ruuxaa gurigiisii imanaya uu yahay ilaa biidni isaga fasaxitaankiisa uu ufasaxo un mooye walaa ta'dan kalay nahyigii baan ku soconaynaaye walaa ta'dan yaanay idmino fii beytihi gurigiisa e axad isagu dee dadka kamida rag iyo dumarba yaanay ufasixin wahuwa shaahidun isagoo jooga ilaa biidnihi idankiisa ama sariixa ama ay ogtay de ruuxan inaanu diidahayn un mooye wama anfaqat wixii ay bixiso ee min kasbihi isaga kasabkiisii ah wixii dee intuu iyada siiyey ay milkiday iyadaa leh oo infaaqa iyo waxsiintaa xataa isagaba niyadii hadday ixtisaabkii tahay ajri ha kuba yeeshe taasi waa tasarufkeeda waa maalkeedii lakin wixii ayna waa waxaanay gacantii kuba haysay nafaqayse kasabkiisa min gayri amrihi amarkiisa la-aantii isagoon amrin isagu ayay bixisayba fa ina nisfa ajrihi lahu waa waxa ay bixisay ajriga ka imanaya barhkii lahu isaga usugnaado dee iyadana barhki kale ama niski kale ayaa uba sugan bal xadiidka jumlada ugu dambaysa ama qeybta ugu dambaysa ayaa baabkii ama axaadiistii hore dee iyadu la socoto oo iyadoo ay isku baab yihiin labada kale se waa dee xadiid keliya wada ahaayeene haddaan saddexa jumlo eegno ta hore rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh wuxuu nahiyey inay haweeneydu soomto iyadoo ninkeedu joogo ta soomkani waxa weeyaan waa soomkii ama tadawuc iyo sunno ahaa ama waajib waktigiisu waasacyay ahaa ee rabadaan oo kale iyada idan uma baahna ilaah baaba ku farad yeelay oo dee taas iyada way soomaysaa haddii soom lagu lahaayo waktigiisii cidhiidhyamay jiro se iyadoo dee rabadaantii ay wax dhaafeen oo intii hore o dhan aanay soomin oo waxa shacbaan kama hadhayba intii lagu lahaa ay tahay faradki waa cidhiidhyamaya markaa inay wixii waktiga haddii la dhaafana soom kalaa joogo ma aqbalayo qalo ma aqbalayo taasoo kalena iyadna idan uma baahna laakiin wixii aantaa ahayne sa dee nawaafishii taasoo kale ah ama kaa isagu waktigiisu waasacya ruuxu iska dhibdhigi kara ah ayaa xaqiisan uu isagu leeyahay ee isagu waajibkaba ah ayaa ka horeynayo kan tadawucee xaq ilaahayba ah marka haddii aanu isagu idmin inay soonto ma laha nahyiguna ee asalkiisu wuxuu keenaa taxriim buu keenaa bal lafdi bukhaari waxaabuu ahaa laa yaxilu ayaabay ahayd saa daraaddeed baaba shaaficiyada agtooda waxay dee bal matalan halkan kabadhiga nahyigani waa taxriim oo inuu xaaraam ay tahay de haddii aanay bal kaa soomkaa aan tilmaanay inay soomto waxaana sababta uu yidhaah isagii wuxuu leeyahay xaq alistimtaaci biha buu leeyahay fi kuli اlayaam xaqiisna waa xaqa dee deg degaaba waajibkaba ah noqonaya markaa tadawuc iyo waajib cala taraakhi meeshii kama saarayaan oo isagiibaa ka horeynaya laakiin wixii uu isagu ufasaxay dee waa leeyahay oo way leedahay inay soomto xadiidka waxaana kuba sugan wabacluha shaahidun waa qeyd muctabara haddii isagu maqan yahu safarba ku maqan yahay iyada markaa dee inay soomto way leedahay oo markaas way soomi kartaay waa markaa uu joogo weeye kol haddii uu meeshii xaadir ku yahay weeye bal taas wabacluha shaahidun ilaa biidni waxaanay culimada qaar halkan sheegaan haddii waaba joogaayo laakiin xaaladiisa uu kuba sugan yahay baaba dee arrintan soomka loogu diidayo aan ba saamaxayn oo waaba ruux xanuunsanaya siba oo taas oo kaleo jaanibkan imaka la leeyay isagaa soomkan tadawuca kaba horeeya ayaanu makansanahayn oo kale bal taas oo kalena barhkood iyagoo macnaha eegaya halkan ujeedadii halkan eegaya macnihii waabay soo reebaano ama tan bay ilxaaqiyaan xagga kale walaa taadanu fi beyti wahuwa shaahidun ila biidni beytkiisana aqalka uma idmaysa isagoo jooga idankiisa mooye dee aqalkuna koley ruux adigu uu sida dee riwaayaad kaleba kuba yimi ciddii uu isagu diidanaa ama rag ha noqdeen ama dumar cid yadoon la eegin dhawi iyo fogi aan la eegin kolley cid uu diidan yahay inay aqalkiisii u idanto iyado taas maba laha laftiga xadiidkuna markaa uu joogo dee waaba isagii inay dee idankiisa idanku ama sariixa noqdo ama kaa dee ay garanayso inuu ka raali yaho inuu diidayn haba noqotee kaa un mooye cid kale uguma idmayso iyada lafdigan wahuwa shaahiduna dee haddaan qeydkan ictibaarino haddii uu maqan yahay oo dee idankiisiba aanu meeshii imanayn ruuxana ruuxuu diidaya aanu ahayn inay markuu joogo istiidaankii baaba suurtagale markaa suurtagal maahe waaba in qeyd ay deahayn barhkood waa la ictibaarinaya uu ka dunaanayaaye laakiin riwaayada bukhaari laftigan wahuwa shaahidna lamay socon waxaanay dee kolkolna waa kiina yimi in dumarkaa laga maqan yahe loo galo laa tadkuluu cala lmudiibaat si laftiga xadiidkuba uu ahaa markaasoo iyagoo halkan waxaaba yidhaha bacdigood qeydkani iyadoo ictibaar ma lahay dee ciddaa uu isagu ogolaya ama raali ka yahay un mooyaane cid kale inay ufasaxdo gurigii maba laha bal taasi waa labada jumle imika xadiidka inooguba sugan oo macnuhu waxa weeyaan un dee wixii haddii aan idankaas ama curfiga adigu waxaa og dee ribaha la ogyay ama la dareemay adigu de ay meeshii soo dhigatay ay isleedahay waa jiraa aanu jirin inankaa iyadna ma laha qaybta ugu dambaysa wama anfaqat min kasbi min gayri amri faina nisfa ajri lahu bal waa inta axaadiisii hore xalayta haddaba bal meesha waxaan soo aragnay xadiidkii caaisha haweeneydu haddii ay nafaqayso طacaamkii gurigeeda طacaam baaba mesi oo de waxyaalihii kalaa meesha kaba baxayay iyadoon wax fasahaadin ahayn inay ajrigeedii infaaqan ku yeelanayso bal xadiidkaa waan soo aragnay waana xadiidkii caaisha inu xalay sooba aragnay xadiidkana imaka waan haynaa kollay axaadiis waxoogaayna baabka way kuba soo aroortay se xadiis markaa tirmidiya ay warinayeen oo khudbadiisii xajatulwadaacna ahaayo inaanay dumarku lahaynba inay dee rag markaas ay iyagu wax bixiyaan oo dee idan haddaanu jirin inay wax bixiyaan inaanay u banaanaynba oo bal riwaayada ay kuba timi dee kaba s waran cuntadii kaba warano cuntadii ma bixin kartaayo dalika afdalu amwaalina isagaaba dee ka uba mudan ma ah waayo khaasatan markaan wax weynu laba haysan waaba dee iyaduba amwaashiibu kaba mid yahay bal taasi way jirtaa waxaa kaloo iyadna riwaayaadka qaarkood kuba yimi imaka tan oo kale min gayri amri lafdigan baan haynaa riwaayaadka qaarkood way ku yimaadeen dee ka aan tilmaamayo iyo kuwa kale idankiisii baaba yimi riwaayaadka qaarkood waxaa kuba yimi iyadoo ay dumar weydiiyeen oo maxaa anagu xoolo kale mabarihina de waxaa raggaan haynaa ama aswaajta iyadee maxaan kaba bixin karnaa markaasa aradbu ta'kulnahu ama ya'kulnahu wayuhdiinahu waa waxyaalaha qoyo ujeedadu cuntadaa dhici karta inay berriba iska fasaada ama saacad dabeedba iskaba xumaato aa cunaysaan cidna aa u hadiyeyn kartaan bal taasna bal way yimaadeen oo kollay riwaayaad yar kala duwan baa baabka yimi kuwa qaarkood iyadoo amar ay ku qaydayihin idan ay ku qaydayihin ifsaadna la-aanna ay ku qaydayihinna way yimaadeen oo bal kuwana axaadiistooda aan haynaa markaas yaalahay culimadu kollay isugu geeyeen waxa weeyaan kollay laba shardi oo muhima un bay eegeen baabkan oo wixii hadduu ifsaad jiro waatan aan axaadiista ku hayno de wix alla wixii ifsaad iyada taas shay banaan ma noqonayso arrinta kalena waa arrintan imaam nawine raximah llahu tacaala halkan xadiidka baabka hore uu kuba sharxay oo meeshii idankan la leeyahay waa inuu jiro ayaa laba nooc noqdooyo midna waa idan sariixa oo bal matalan waayo ina iskhilaafka wuxuu kaba imanaya idan iyo idan laan kol kol dacaan baa riwaayaadka qaarkood ay kuba qaydmeen kol kol wixii dee matalan radbi ahay dhici karta inay berri fasahaada ama hor ay ufasahaadaan ba meeshiiba yimi oo dadkii waxay markaa culimadu yidhahdeen axaadiisana waxay tahay un axwaashii dadku way kala duwan tahay marka la eego wakti ahaan iyo ruux baa waxaan ku bakaylayo ruuxna waaba kaa musaamaxayo waa wixii waa iskaba ogolaanaya wixii la bixinaya kala duwan oo wax waa wax qiimo laho oo dhici karto in gaaliba lagu bakaylo waxna waa wax saas qadar iska yasiira ama waxaa dee dhakta ufasahaadayo ruuxu iskagaba deeqo taas oo kale ayaa meeshii imanaysa marka axwaalaha kala duwan bay axaadiisani kuba xambaaran tahay horta wixii ifsaadi iyadu baabkii uu kaba baxaya ifsaadkii ma kaba baxay wixii kalena idankii baa midna noqonaya mid sariixa midna kaa curfiga uun iyo caadada dadkuba ay ahayd oo ruux dee la marti geliyo martiya wax la siiya ama miskiin wax loogu rido ama ruux kaloo bahan oo wax la siiyo oo inta badan dadkii caadadooda ay tahay waxaa inay iskaba ogolaadaan oo wixii dee adigu caado ahaan curfigii uu kuba tegay iyada markaa idan guud oo kalea laga soo qaadayaayo tiina way leedahay bal markaa labada xaalo marka la eegay ifsaadna aanu jirin ama curfigaasi dee uu jiro iyo wax caado oo dadkii caado u ah in waxyaalaha layska ogolaado layska bixiyo dumarka iskaga tasarufaan iyadoon dee waxa weeyaan raggiina aanay ula laabin ragguna aanu diidin bal markay arrintu taa tahay ama idan sariixiyo shayga jais buu noqonaya lakin de ifsaadku isagu markastaba kaba baxaya haddii laakiin uu yahay dee ruux wixii ku adagoo kuba bakaylayo idan curfina aanu jirin idan sariixina aanu jirin iyada bal waxyaalaha dee xaqiirkee yaryar iyo waxaa un mooyaane wixii kale waxay noqonaysaa inay kaba joogsato iskaba dayso kollay bal waa waxyaalahay axaadiisa isugu geeyeen bab man jamaca sadaqata wa acmala albir kale waa sida dusha i taal hoosna waxay taalla baabu fadli man dama ila sadaqati gayraha min anwaaci albiri oo malaha laqba ahaana u gaba dhow oo bal wuxuu u baabaysan yahay ruuxii isu geeye kulansaday sadaqo iyo daaco kale acmaashii biriga oo sadaqadii uu la baxayuu wax kaloo iyagana daaco a raaciyey bal taas wixii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay xadaثnي abu الطاhiri وxrmlة بن yaحyى التujibiy وlfظ لabi الطاhiri qاla xadaثna بن wهb qal aخbarnii yuنus عan iبn شihاab عan xumayd بn cabdالرحman عan abi hurayraةa ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qal anhu qaal kollay dee waa dad inagu soo noqnoqde xumayd ibn cabdالرaحman unba dee kitaabka ilaa kitaabulimaan waa ina inala socday bal bilowyadii kitaabulimaan baynu soo aragnay ama xadiisyadii ugu horeeyey kitaabkaba waana xumayd ibn cabdiraxmaan ibnu cawf weeye oo saxaabigii jariirkaa cabdiraxmaan ibnu cawf baa dhalay waxaa jira nin kaleo xumayd ibnu cabdiraxmaan ilxamyari la yidhaaho culimadu laakiin tay ku kala duwan de waa reerna way ku kala duwany ninkana waa nin quraysh oo reer beni zura kaasna oo ninkaa reer xamyara waa isku dabaqo xumayd iyo cabdiraxmaan labadoodna way wadaagsadeen waa laba ninoo hiqaa ee horta mid weeyaan oo xumayd ibnu cabdiraxmaan alximeri horta bukhaari kuma sugnaa muslim buu ku sugan yaho halkaasaa ishkaal ka yimaadaaye laakiin tay yidhaaheen waxa weeyaanun ninkan kitaabka kusoo noqnoqdaa waa ninkan aan hayne xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf ama xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyeri xadiid keliyu ku leeyahay oo xadiidkaasna weli waa inoo dambeeyaayo soom buu inooguba imanaya xadiidkaa keliya ayuu kitaabkan muslim ku leeyahy bukhaarina kumaba laho ishkaal ma jiro waana nin la dabaqo aho ninkan oo dee saxaabi abu hurayra xadiid kaba warinaya abu hurayra kaba warinaya sida maanta xumayd ibnu cabdiraxmaan ba abu hurayra ugaba wariyay xadiidkaasna abu hurayra xadiidkii weeye laakiin ninkan inagu soo noqnoqdaa waa ninkan reer beni zuhra ama cabdiraxmaan ibnu cawf inankiise taabicigan wuxuu uhi ana rasuul اlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala man anfaqa ruuxa bixiya ee nafaqeeya zawjeyni laba sinfi laba nooc oo fii sabiil illahi zawj oo kale imaka azawjeyn tasniyatu zawjba weeye zawjna waxa weeye de waa kan oo imika marka zawjka aan idhaahno ama rag ha noqota ama dumare ruux keliya aga zawj loo isticmaala lakin wax kale oo ku lamaan baa meeshii jirta halkana waxaa se dee xadiisya ama riwaayaadka qaar kuba yimi waxaa looga jeedaa un laba sinfi laba nooc sia laba dirham buu sadaqaystay laba dinaar laba neefoo geelou sadaqaystay laba faras buu bixiyey laba lo u bixiyey waa laba shay isku lamaanun weeyaan oo nooc keliyaba ah sinfi keliya taas buu laba baxay haddaba man man anfaqa zawjeyni fi sabiil illahi nuudiya waa loo dhawaaqaa fi ljanati jannadaa looga dhawaaqaya albaabadeeda oo waxaa la odhanayaa yaa cabdallahi de waa waصfiga dad oo dhan ba ka wada dhexeeyo addoon ilaahay baa la wadayay addoonkii ilaahayow haadaa kani ujeedadu albaabada jannada markaa janno uu yimaado ayaa albaabadeedii mid kamida ama dee looga dhawaaqaya waxaa la odhanayaa malag baa u dhawaaqaya haadaa kani waa halkan iyo kani kani khayrun waa khayr oo macnaa khayr buu ku yahay oo waa fadli iyo hawaab iyo khayr badan iyo ayaa kuba sugan oo de waa waa waaba jannadii oo afcalu tafdiilkana baabkiisi aynaan kaba dayno macnaha un aan ka dhigno waa meel mudan fadli leh fiican oo de markaa wanaagsan taas baa lagu odhanaya halkii kalena saasun baa la odhan faman kaana ruuxii ahaaday min ahli salaati dadka salaada ehelkeeda kaba mid ah duciya min baabi salaati albaabka salaadaa looga yeedhaya ahla salaati waa adigu waa ruuxan dadka badsaday had iyo goor salaada ama habeen ha noqoto ama wakti kale haba noqote camalkooda salaadu ay u badan tahay weeye duciya min baabi salaati albaabkii salaada waa albaab u gaaro salaada oo dadkaa salaada badsaday camalkooda ay u badnayd ay kaba gerayaan man kaana ruuxii ahaaday min ahli ljihaadi dadka jihaadka kaba midana ee jihaad isagu badsaday janibkaa isagu de ucinayoonayena duciya min baab ljihaad albaabkii jihaadkaa looga yeedhaya waman kaana min ahli sadaqati ruuxu isagu ahaaday ahla sadaqa aba sadaqau la bixi jiray taasuu u badnaa zakadii iyo dee tii kale tadawac ahaydba duciya min baabi sadaqati sadaqada albaabkeedaa looga yeedhaya horta macnaa arrinku waxa weeyaan waa ruuxii badsado salaadoo kale markaan eegno waajibaadkii sadaqadii iyo wixii waajibkaa loogama jeedo waayo waajibka ruux kastoo muslimi ehel buu uba yahay ruuxii bal matalan ehelkeeda ahay de waa kaas haddii aanu ehelkeeda ahayn oo waajibaad uu ka tegaya ay jirto dee meel in looga yeedho kale iskaba daayo wuxuu halis u yahay albaabkii jahanamo in loogaba yeedho ruuxa waajibkii fudaydsaday ama kaba tegay ee waa ruuxii isaga ay u qaalib ahayd camalkiisa salaad isagoo hadde waajibaadkii kalena la yimi salaadii waa la yimi soomkii waa la yimi sadaqada haddii lagu yeeshiyo zako ama waajibkeedii waa la yimi lakin camalkiisa uqaaliba kan aha kuwa kalena waa taas oo kale ayaa waxaa looga yeedhaya taas duciya min baabi sadaqa waman kaana min ahli siyaami ninkan isagu soomka badsaday faradkii dadka muslimiinta way wadaagsanayaan way wadaagsanayaan ruuxii de bal matalan aan taas faradkii laba imanna isagu de halkan ehelkeedba ma aha ma noqonayo haddaan si kale ilaahay ugaba dhaafin waman kana min ahli siyaami duciya min baabi rayaan waa albaabka cokanaanta oo isagu de uu haraaday wakti kulul oo adag buu soomayu ilaahay daraadii uharaadayay markaasa maxaa abaalkoodii lagaba dhigay albaabkaa de isagu kol haddii de aan omba ma jirte magaciisuba iyo kaa lagu cokanaanayo ayuu bal matalan isagiina loogaba yeedhaya taas baa rasuulka ilah yihi qaala abubakrin asidiq abubakr baa markaa yidhi ya rasuul allahi rasuulka ilaahay ow maa calaa axadin axad korkii ma ahaanin yudcaa looga yeedhayo min tilka alabwaabi albaabadaas oo de haddii dhammaanba looga wada dhawaaqo ujeedadu camal kastaba qeyb libaax buu kaba qaatay camal kastaba uu badsaday markaa ruuxa loogaba yeedho albaabadaas oo dhan ama albaabadaas de waxa weeyaan ama mid kaba mida loogaba yeedho min daruuratin minta dambe waa iska zaa'id weeye oo daruuratun wax daruura wax darara wax dhib oo kusugani ma jirto de bal ka soo qaado ninku camal baab u badsaday camalkaa albaabkiisii baa looga yeedhay adigu waxa weeye haddaan albaabadii oo dhan ba looga wada yeedhino baab keliya looga yeedho meeshii januu gelayaay oo dee faman zuxsixa can inaari waudkila aljanata faqad faas waa u liibaanun kulli wax darara oo uga markaa ugu sugani ma jirte fahal yudcaa ma loo yeedhaya axadun axad min tilka alabwaabi kulliha albaabadaas oo dhan oo ma jira axad dee khisaashii khayrka oo dhami intay ku kulantay mid kastaba badsaday oo albaabadaa looga wada yeedhayo kollay dee mid buu kaba geliye laakiin waxa weeyaan looga wada yeedhayo oo mid kastaba ehelkeedii kaba mida ahla salaad ah ahla siyaama ahla sadaqa ahla ljihaad ataa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi nacam ha wa arju waxaan rajaynayaa an takuna minhum ababakaro inaad kuwa iyagu camal kastaba badsaday aad ka mid tahay albaab kasta loogaba yeedhayo de araja min allahi wa min rasuulihi salى اllahu alayه wasalam waaqicun wey sa dee casa oo kale iyaduba rajo ilahay xaggii ama rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh xaggiisa ka ahaaday waa shay dhacayo waaqaca oo rumoobaya bal lafdi ibnu xibaan wariyey baaba adigu kamid baa tahay iyaduni arju ani laba socon baabu ahaayo araja adigu si ay culimadu yidhaahaan asoo xaafido culimada kaba soo naqliyo e min allahi wa min rasuulihi salى allahu alayh wasalam waaqicun waa wax waaqaco ujeedada abubakr waa looga wada yeedhaya manaa camal kastaba dee wuxuu ahaa dadkii uu degdegayey ee xagga hore ahaa ama badsanayay ayuu kaba mid ahaa xdثnي cمر الناqd والحسن الحلواني وعبد بن حmayd qالوا xdثna يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد qال xdثna أbي عن صالح ح وxdثna عبد بن حmayd qال xdثna عبدالرزاq qال أخبرna معmر كiلاahma عن الزهري بإسناaد يuنس ومعنى xdيثه mtn waa kii hore un bal yacquub ibnu yacquub kana waa kan inoo sheego oo yacquub ibnu ibrahim sani habeen dhaweyd baan soo hayna yacquub ibnu cabdiraxmaan baaba soo hayna alqaariyi baan habeen dhaweyd soo hayna macashirkii kan ka horreeyey waana dabaqadiisii uun ee yacquub ibnu ibrahim ibnu sacad oo weliba aabihii ibrahim ibnu sacad ibnu ibrahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weye waa cabdiraxmaan ibnu cawf aalkiisii sawaayo yacquubkaniina ibraahim weye ibraahimkaasina sacad sacadkaas baa ibraahim labaad baa gala oo aabihiina looguma kunyoodo sacad ibnu ibrahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawfa haddaba ninkaas marka kilaahumaad leeyahayna waa saalix ibnu kaysaan iyo macmar ibnu rashid labadooda xadiidkii iyaguna zuhri ka wariyey sirina yay kaga wariyeen isnaadkii yunus oo yunus riwaayadii hore inooguma sugnaa yunus layrio can ibni shihaabin can xumayd ibni cabdiraxmaan can abi hurayrata taas ba waa isnaadkii xadiiskuna waa kii hore macnihiisii ayun buu leeyahay وxdثnي محamed بن rاaفiع qal xadثna محamed بن kan محamed بن rاaفiع maanta isagoon صaحiifadii markaas hamaan axaadiisteedii warinaya xadيث kala warinaya xadثna محamed بن cabdاللahi بن الزbayr qala xadثna شhaybاn وxadثnي محamed بن xاtiم وlفd lah qal xadثna شhabاbt qal xadثnي شhaybاn بن cabdالرحمن عن yaحyى بن abي kaثيr عن abي سلمة بن cabdالرحمن أنh سمع abا هurayرaةa yqul xadiidku waa kii hore un riwaayaadkiisii mid kaba midaya duruqdiisii bal xagga sanadkana markii horeba shaybaan ibnu cabdiraxmaan inaxwi ayaa ninka saddexaad ee dariiqa hore ahaa dariiq labaad buu ku laabmay oo muslim moxamed ibnu xaatim sheekh uu yahay shaybaanna halkii oo kale unbuu kuba sugan yahay oo waa dariiqa ninka saddexaad unbuu noqonayaa xagga sanadka laakiin shaybaan markaa waa kan sanadkiisii marka inoo dhammaaday oo labadoodu waxay ku wada kulmayaan imaka shaybanu ka hore moxamed ibn cabd llahi ibn zubayr alasadi ayaa shaybaan kaba warinaya kana shabaabat ibnu sawaar baa kaba warinaya can yaxya bn abi kaiirin an slat bn cabdiraحman anahu samica aba hurayrata yaquul qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam man anfaqa ruuxa bixiya zawjayni laba sinfi waa taa aan soo markaa eegno dee riwaayaaba kuba timi oo imika waxay dhaheen zawj kulu shayin qurina bisaaxibihi fahuwa zawj shay kasta oo loo geeyo mid laba midi ama dee wax isaga saaxibkii ah zawj baa lagu magacaabayaayo haddii la yidhaha zawajtu bayna alibil oo kale waad xidhiidhiyey weeyaan oo neef dee awr baabu awr kuba xidhiidhiye taas buu noqon marka dirham iyo dinaar oo kale ama laba dinaar laba baciir laba neef oo adiyo taas oo kale ayay imaka halkan uu yahay xaggan fi sabiil illahina waxaa inta badan marka sabiilullahi la idlaaqo jihaadku kuba dhaca ee macno ka acamsanna waa jirtaay oo ah camal kastoo daaco ah ama camal kastoo biriah oo bal matalan markaa ay noqoto halkan fi jamiici wujuhi اlkhayr maaha un inuu jihaad ku bixinayo ee duruqdii kale khayrkuna fi sabiil illahi inay kamid weeyaane kol hadduu adigu daab daaco uun iyo dariiq daaco uu ku bixiyo labadaas sifi oo uu la baxo khalaas ajrigan iyo hawaabkan uu mudanaya waana tay imaka halkan raajax yeelaan in macnihii caamka ahaa oo ahaa wax kasta oo dee daaco ilaah daraaddii loolaba imanayo ama acmaashii khayrka guud ahaanba laftiga fi sabiil illahi imaka halkan uu shamlinaya dacaahu way u yeedhaan oo khasanat ljanna jannada khasanadeedii oo malaa'igtii haysay dee jannada ka shaqaynaysa khasanada ahayd baa u yeedha kullu khasanati baabin albaab kastaba cid gaara oo u xil saaran oo malaa'igtii kamid e albaab kastaba khasanadiisiibaa u dhawaaqayo maxay odhanayaan ay fulo hebelow haluma kaalay fulona waa fulan oo kale la mid tahay warkood ba halkan yidhaaho waa fulanun oo la tarkhiimiyey marka haddii aan fulan oo la tarkhiimiye kaba dhigno dee laabta inaan damino rafcino iyo inaan fadxino labaduba waa inoo banaanaanaysaayo waa dee qaacidadii xagga tarkhiimka luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir baa meesha iman oo ay ful iyo ay fula bal markaa laakiin waxaa kaloo jirtaba in laftigan laba yidhaaho waa dee imaka wuxuu khaasu ku yahay san oo kale nidaha iyo dhawaaquu khaas kuba yahay alfaadaha khaaska ku asee numaan iyo lumaan oo kale iyo khabaati oo kale iyo unbuu laba mid yahay oo in sidiisan unba weeyo dee macnahaba yeeshee laakiin maaha fulan oo nida iyo keyrkeedba loo isticmaali jiray tarkiibkii maaha oo waful bacdu ma yaktasu binida si ibn malik alfiyadiisiiba kuba sugnayd laftigan ful waa waxyaalaha nidaha ku khaasa barhko ama kuwaasuu kaba mid yahay nidaha kuba khaasa iyada taa haddaan idhaahno dee waxaan ku daynaynaa un damada un baan kuba daynaynaaye markaa tarkiib kama dhigayno markaas waxa weeyaan ay fulo haluma kaalay ayay odhanayaan albaabkan khayr baa halkan kuba sugan halkan ka soo gal faqaala abubakrin ba wuxu uhi ya rasuul اllahi rasuulka ilaahi ow dalika kaasi aladi kii weeye la o ujeeddadu waa kaa albaabka jannada looga yeedhaya ama albaabada looga wada yeedhi waa ka aladi ka laa tawa caleyhi dayaac ama khasaare iyo halaag aanu kuba sugnayn oo dee nin janna albaabkeeda looga yeedhay waa ninkaa liibaanay naar ka badbaaday oo dee nabad galay oo kolley waa kaa aan dayaac iyo khasaare kuba sugnayne albaabada cid ma looga wada yeedhaya qaala rasuul اllahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilahi ba markaa muxuu ihi inii laarjuu an takuna minhum ha way jiraan ujeedadu yaanay aada u badnaaninba oo dadku kolleyba dhinacun baa ruux u badan yahay ee ruux la yidhaha ikhtisaashii khayrka oo dhan baa isugu tagtay uu mid kastaba qeyb libaax kaba qaatay kolley ma badno waa laga badan yahay ee abibakar baa dadkaa kaba mid ahaa xadiis baaba inoo soo socdo bal umuuro uu laba imanayay ee waana si dee ibnu mubaarak oo kale ay yidhahan ijtamacat fihi khasaal lkhayr oo ujeedadu markay dhinac kastoo loo dhaqaaqaba waa dee dadka xagga hore ayuu kagaba sugan yahi o kale marka dadka caynkaasa walow mid ay kaba geliyan waa looga wada yeedhaya abibakarna halkan manqabo weyn iyo fadiilo weyn baa uguba sugan waa marka aan dee rajaha aan idhaahno waa shay waaqaca oo sidaas aawa dee bukhaari halkanu mooye uu ugu soo arooriyey markaa abwaabtii manaaqibtaba iyadoo fadiilo iyo manqaba abibakar tani ay tiiyo fadiilo uu leeyahay xadaثna بن abي cmر qال xadaثna marwan عn الفzاriي عn يزيد وهو بن kaysan عn abي xاzm الاشجaعي عn abي هurayرaةa qال أنه qاl qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahi wuxuu yihi faman taبca yaa raacay me wuxuu yihi man aصbaxa yaa waa berisay waa la joogaayo oo dad baa la fadhiya rasuulka ilaahay kumaa waa berisay minkum xaalu idinka idinka mid yahy alyومa maanta saaiman xaalu yahay yaa maanta uu ugu beriyey waagu isagoo sooman qaala abubakrin radia allahu canhu ana abubakr baa yihi aniga anada halkan dee fakri iyo faan iyo uma lahay waa tacyiin inay waa kanoo mahasta dee xadiidkii imika jaabir oo kale xadiidkiisiiya markii rasuulka ilaahay uba yimi isagoo ka idan dalbaya ee uu yihi ana markuu yihi waa kuma ana ana rasuulka ilaahay si wuxuu karhay ahayd ama uu karhay taas waayo maqsuudkii ma xasilahayn hadduu ana ruuxu ula yimaado isagoo isweyneynayo taasna waa tamadmuumka ee arrinkani waa litacyiin oo dee taas bay ahayd oo wuxuu yihi aniga ayaa waagu igu baryo sooman qaala markaa rasuulka ilahi ba wuxu uhi faman tabica yaa raacay minkum xaali idinka idinka mid yaal yo maanta janaazatan bal yaa raamaanta janaazaduna dee isagu waa ruuxan muslim ahaan baa loo raacayo may ahayn reer ahaan iyo wax kale iyo arrin kale may ahayne yaa raacay ruux idinka idinka mide janaaze raacay waa kee qaala abubakrin radia allahu canhu ana anigaa raacay buli qaala faman adcama yaa quudiyey minkum xaalu idinka idinka mid yaal yo maanta miskiin kuma maanta miskiin wax siiyey qaala abubakr radia allahu canhu ana qaala faman aada yaa booqday minkum xaala kawnihi minkum alyawma mariidan ruux xanuunsanaya yaa maanta soo booqday qaala abubakrin radia allahu canhu ana dadkiiba waa wixii camalkii rasuulka ilahi talo mid kastaba waa kaa isagii baa ku sifoobay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ma jtamacna ma kulmaanoo khisaashaasi weeye waa umuuraha ama adhaaruka ah fi imri'in shaksi kuma kulmaan oo shaksi dee la wada yimaadaa ma wada jiro ma ma jiro shaksi dhammaantood la wada yimaada oo ay ku kulmeen oo mar la wada yimi saas oo kale maalin keliya ilaa dakhala aljanna ilaa ilaa oo la helo oo uu jiro ruux ay ku kulmeen ruuxaasi waa ahlu janna jannuu gelayaaba weeyaan oo adugu halkana manqabo weynoo abibakar iyada taa way nooguba sugan tahay ee fadliga ay leedahay laba shay ama laba sifi laba nooc oo adigu lawada bixiyaano kolle xadiidkii hore inooguba sugnayd wabulxasi cala alinfaaqi wa karahati alixsaai boorintii layskuba boorinayey xasiga ama laysku boorinayey infaaqa in wax lala baxo koobid wixii la koobo ama la manciyo lagu bakaylo karaahadeed taas buu baabkeedi yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna xafs yعni bna kiyati عan hisham عan faطimata bint الmndiri عan asmاء binti abi bakri radي الlahu canha qaalat kolay sanadka hore aynu usoo aragnay isagoo sidana hishaamna waa hishaam bn curwat bn zubayr oo kollay dee walow hishaam kalaba jiro la dabaqaa dastawa iyo ama qolooyinka lakiin kollay meesha ama isku dhawaayeen ishtibah maanta ma jiro fatima bint lmundirna waa idaadeertii ruma waayo iyadna fatima bint lmundir ibn zubayr waanay ka weyneydo waa tan sheeka u ahe wax ka warinayo waana xaaskiisiiba isaga zawjadiisii weeye asmaa bint abibakrinna labadoodaba ayadood weeyaan oo dee markaasoo mundir iyo curwada asmaa baa dhashay qaalat waxay tidhi qaala lii rasuul llahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yihi anfiqi bixi wixii aad haysato dee wixii kaa go-a wax ka bixi aw indixii kollina dabdigaasu kuba dabdiyey oo markaa waa inay dee shuratu kasra si baabkii daraba noqonaysa nadaxa yandixu qiyaasku wuxuu keenaya nadaxa yandaxu in la yidhah xarfu xalqi baa xaggii dambe kagaba sugan ama laamtii ah lakiin markaa de waxay noqonaysaa un waa imaka qiyaaska way khilaafsantahe lakin de kutubta luqada iyadoo wejkaa labaadna waa jiraayo haddii indixi aada akridaana ishkaal ma jiro ee indixi aw infaxi tani waa nafaxa yanfaxu waa baabkeedii iyo qiyaaskeedii waa isla macno uno annadxu iyo annafxu macnaha acطi u weeye bixi si anfiqiba waana dee laftigii shaki buu kuba yime walaa tuxsi ha koobino waxa adiga aada haysato ama dee ti ha koobin oo ha mancin fayuxsiya allahu calayki markaa adigana ilaahay kugu koobo anfiq unfiq calayka waa ti xadiidku aynu kuma soo maray xadiid qudsi wama anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu ilahay qowlkiisa ayadda qur'aankaa haddaba haddii adigu aad waxla baxdi weydo wixii aad kuga bakaysho ilahayna dee wuxuu ka haysanaya risqigiisa iyo fadligiisuu ka haysan waxadaثna cmr الnaqidi وزuhayr بn xrbi وaisxaaq بn ibrahima jamiعa can abi mucaawiyata qala زuhayr xadaثna mحamed بn khazimin ujeedadu saddexda sheekh ba abu mucaawiya ka wariyeen lakin زuhayr بن xrbi muxuu yihi mحamed بn khazim xadaثna de waana abu mucaawiya mحamed بn khazim magacan khazimna waa magaca keli ah waayo magaca kale suuradaasi waa xaazim weeye ee khazim waa marka abu mucaawiya waalidkii xadaثna hisham بn curwata can cabad بn xamزata وcan faطimata bint الmundiri can asmا eeg markii horeba faطima bint اlmundir oo zawjadiisiya waa ka warinaya waana ka weyneyd saan soo sheegnay laakiin maxaa soo biiray imaka cabaad ibnu xamsan in la yidhaahna waa ka warinayaayo cabaad ibnu xamsat ibnu cabdillahi ibn zubayr weeye waa isaguna waa ala zubayr un cabaad ibnu xamsahadna isaguna asmuu ka warinaya maanta cabaad iyo faadima way siman yihiin labadoodaba hishaam baa xadiidka ka wada maqlay labadoodna asma bintu abibakar bay kaba maqleen laakiin faadima bintulmundir waa u ayey faadi markaa asma ama cabaad waa nin adigo cabaad ibnu xamsata ibnu cabdillahi ibnu zubayr markaan eegno isaga aabihii bay ayay u tahay waana la kulmay oo soo gaadhay bal arrintan hishaam ibnu curwa hishaam ibnu curwa wuxuu la siman yahay xamza ayuu la siman yahay oo markaa adeer buu unoqonaya cabaadkan lakin cabaad isaga kama weyna waana kan xadiidka uu kaba maqlay cabaad isaga oo waayo cabaad ibnu xamsata ibnu cabdillahi ibnu zubayr weeye hishaamna waa hishaam ibnu curwat ibnu zubayr lakin cabaad baa weyno waa taabiciintii dhexe waa thalitha ama isaga waa sikaaru taabiciin hishaam ninkan cabaadina oo waxa weeye صaxiixa muslim xadiidkan unbu ku leeyahy wax kale kuma laha waa xadiidkaa keliya maxay tiri qaalat asma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam infaxii aw indaxii ama indixii haddaan dabdiga imaamka kuba socdo aw anfiqi waa isla macna une waa shakina raawi nafxi iyo nadxina waa cadihii un acdi un bay lamid tahay walaa tuxsii fayuxsiya allahu عalayki walaa tuuci haweelayn oo weelkii intaad ku xidhato wiii si allah walaa tuukiina waa tii xadiidkan duruqdiisa qaarkood ay kuba timi fa yuuci allahu ilaahay weeleeyo macnaha manciyo calayki oo haddii adigu aada mancido ood bixin weydo wixii ood la bixi weydo ilaahayna subxaana watacaala isaga khalafkii iyo ciwadkii halkaa aad ka heleysayna waad waayeysaa iyo de ajrigiina xataa ma helaysid ilaahayna wuu kaa haysanaya isaguna sa adiguba de waxa weeyaan aad uhaysatay waxaagii walaa tuuci fa yuuciy allahu calayki وxdثna بن نmayr qال xdثna محamed بن bشr qال xdثna هiشhاm عan عباd بن حمزة عan أsmاء أن النبy صلى الله عليه وسلم qاl لha نحو xadيiثiهim oo bal imaka عباd بن حمزة markii hore de fadimay wada socdeen riwaayada waa keligii una lakin waa هiشhاm waa xadيiثkii hore un أن النبy صلى الله عليه وسلم qاl لha نحو xadيiثiهim waa raggii hore xadiiثkoodii wax lamida naxو xadiiثina iska hubso meesha xadiidku waxaa duruqdiisu isugu imanaysaa waa hishaam ibnu curwa markii hore eeg maxamed ibnu khazin baa hishaam kaba wariyey taas bay ahayd oo riwaayada markii ka horeysayna hishaam waxaa ka warinaya xafs ibnu khiyaas baa kaba warinayey waa haddana kii kan ku xigay maxamed ibnu bashir baa hishaam kaba warinaya bal markaa qolooyinkaa hore ee kaba warinaya hishaam xadiidkoodii mid laba mid ah ayuu waxa weeye uu imaka isaguna uu kaba wariyey maxamed ibnu bashir hishaam wey waana isagu de xadiidkaynu iskaba soo baxna laftiga iyo macni buu la wadaagsanaya haddii laftiga ay wax ku kala duwan yihiin وxadثnي محamed بن xatim وarun بن cabd لlahi qal xadثna xajaaج بن محamedi qal qal بن jurayji manaa xajaaج بن محamed ba wuxuu yihi waana cibaaradiisii u badnayd isagu xadaثanii abaranii qal ayuu isagu isticmaalaayo kuwa ma isticmaalaba غaaliban qal بن jurayji ina jurayj ba yihi abaranii بن abi mulaykata de waa cubayd لlahi بn cabd لlahi بn abi mulayka hore aynu kitaabka nin taabiciyo caalim aynu hore marar kala duwan soo aragnay أن عباd بن عبداللh بن الزبير أخبره عن أسmاء بنت أبي بكر معنaa nin kala inagu soo biray oo qoyskii un al زبير kaba mida markii hore هiشhام بن curوة iyo فاطimة بنت المنdir iyo عباd بن حمزة بن عبداللh بن الزبير baan soo aragnay imika maanta iبن abي mulayka ninkuu ka warinaya maha cabaadkii hore walow cabaad ay wadaagsanayaan magaca waa cabaad ibn cabdillah ibn zubayro wuxuu la siman yahay hishaam ibn curwe iyo faadimo iyo ninkaa adeer buu cabaadka hore u noqonaya lakiin ninkan hore inuu kitaabka ugu soo aragno waa ninkii habeenkii aan kasoo hadlaynina aan soo sheegnay inuu aabihii qaadi u ahaa waktigiisi oo cabdillahi ibn zubayr waktigiisii buu maka qaadi ka maka ahaan gaar ahaan markuu xajka u baxana cabdillahi ibn zubayre dee haddii aanu maka dhexdeed isaga khaliifadiisaba noqonayo waa nin martabadaa sare lahaay oo dee siqa ah oo bal matalan cabaad ibn cabdillahi ibn zubayr ninkaasaa u waramay ibn abi mulayko isaguba taabiciy oo wuxuu ugu waramay can asma bint abi bakr anaha jaءat الnabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa u timaan faqaalat ya nabiy اllahi nabigi ilaahayow laysa lii iima sugnaanin shayu waxaan leeyahay ma jirto xooloon leeyahay ilaa ma adkala waxa uu soo geliyo un mooriye calaya zubayr oo zubayr waxa uu siiye ama guriga uu keeno un mooye wax kaloon anigu leeyahay ma jirto fahal calaya junaaxun korkayga dembi ma yahay an ardaha radxiguna waa alcada alyasiir weeye waa wax yaroo la bixiyo maaha dee waxa weyn e fara badan ama qiimaha badan maaha radxi waa adigu waxyaalaha yar ee la bixiyo inaan bixiyo weeye mima yudkilu calaya ay mima yudkilu calaya waxa uu aniga iisoo gelinayo ama guriga uu keenayo inaan wax ka bixiyo amba taasi miyaan leeyahay oo ayay banaan tahay faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh irdaki manaa waa anfiqiydii ama infaxiydii waana radkigu waa kaan idhi waa alcadaal yasiire mastadacti wixii aad karto eede aad bixin karto dee kollayna halkan waxay leeyihin culimadu wuxuu kuga xambaaran yahay waxaa ama dee marka la eega caadatan gaalib innaas layska raali noqde layskaba ogolaado idan gaar ah oo sariixiyo aanu jirinba waxa weeyaan lakin markaan caadadii eegno curfigii eegno waxa ee marka ay dumarku bixiyaan aan waxa weeyaan dee nin isagu laima ama kaa bakiilkaa u mooye aan la diidin aan la qoonsan kaas bay arrintu noqonaysaaye walaa tuuciiha weelayn oo fayuuciya allahu calayki ilaahay kaaba weelayo kollay xadiidka macdiisa wataan inaha hore kuma soo aragnay baabulxati cala asadaqati walow bilqaliili boorrintii laisku boorinayo sadaqa lala baxo walow bilqaliili waxaa lala baxayaa wax yar haba noqdo oo ujeedadu waxaad haysta hadduu wax yar uu yahay hala kuursanin ilaahay agtiisa kuma yara waa taa aynu soo maray xaba timira in ilaahay markaa uu aqbalo kasbi xalaala ay tahay ay buuro kale ay noqonayso ilaahay buuro kale kaba dhigayo waa taa aynu soo maray xaba timiro jeexeed inuu xijaab naar kaba ruuxii u noqonayo unoo dee naar itaqu naara walow bishiqi tamratin taas baynu soo aragnay bal haddaba walaa tamtanic marka oo walaa tamtanic min alqaliil ixtiqaari baabulxati cala sadaqati bal boorintii layskuma boorinayo sadaqadii ayuu waxa weeye u baabiye walaa tamtanic bal haddaan khitaab kaba dhigno haka joogsanoo min alqaliili wixii yaraa bixintiisii ha uga joogsan lixtiqaari yaraysi aada yaraysatay taa daraaddeed ilahay agtiisa kuma yaro wuxuu yahay xadaثna yaحyى بن yaحyى qal aخbarana layt بن سacdi xa وxadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna layt عan سacيid بn abi سacيidi عan abihi عan abi هurayrata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم qaala bal xagga sanadka سacيid بn abi سacيid iyo abihi kolley hore inuu soo maray lakin de inaan garano un baa muhima oo waa سacيid بn abi سacيid الmqburi abina abu سacيid الmqburi labadaba almqburiya waa la yidhaha labadaba abu hurayre way soo gaadheen ruwaada nuskooyinka bukhaari ama ruwaada bukhaari qaarkood yaa nuskooyinka odhanin barkood baabay can abihi ani xadiidka laba socon walow dee culimadu ay halka yidhaaheen meye waxa arrintu ay tahay in la sugo waayo saciid abu hurayre waxwaa ka wariyaa in aabihina waa kanoo uu kaba wariyaa labadooduba waa laba taabici abihi abi saciid kaysaan baaba la yidhaah marka ee laakiin xadiidkan waxa arrintu ay tahay waasidadan abihi buu kuba warinaya bukhaari waxaa dhacday haweeneyda kariimo la yidhaaho iyo asiri ninkaa la yidhaha riwaayadooda waxaan uga jeedaana qolooyinkan bukhaari dee kuwawa qaarkood sa sheekada muslimen hayno iyo dadka imika ruwaadda kitaabka la odhanayo kuwaasna wuxuu leeyahay kitaabka ruwaad inoo soo goor bukhaari ka dambeysay oo dadkii kitaabka soo dabdiyey soo taxriiriyey soo naqliyey taas buu leeyahay oo kala duwanoo inta badan firabri baa dariiqiisu dee dariiq kalena waa jiraaye dariiqa aada u shuuroobay waa kaas firabri baa haddana dad ba ay kasii qaateen kuwaasay kuwo kale kasii qaateen oo kale marka kuwaasaana haddaad aragtaan mutuntan dee kitaabka oo kale iyo shuraaxda oo kale iyo markay dhiganayaan fi riwaayati karimata iyo riwaayati asili iyo sarkhasi iyo abudar iyo kushmihani iyo mustamli iyo waa dadkay usheegaan waa dad bukhaari kaba dambeeyey oo kitaabka kuwaas soo dabdiyaya marka haddaba ruwaadda qaarkood waa karima waa haweeney bay ahayd zaahidad ahayd oo cimrigeedu na dheeraado dadkii looga qastayay kitaabka ahayd oo khatiib iyo waa dadkii dee kaba dhegeysa ama iyaga ku markaa ka naqliyayba ahaayeen iyo asili ba riwaayadooda ay halkan dhacday can sacيid بn abi sacيid can abi hurayrata lakin de ruwaadda kalena may dhicin oo adigu sidan imika inoo taala ah taraajixaan ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kana wuxua yaqulu mid yidhaahaa ya nisaء اlmuslimaati dumarkii muslimaadka ahaayo waa dumarkan muslimka ahow laa taxqirana yaana yaraysan jaarat mid jaari lijaaratiha wa hadiyatan ahdataha lijaaratiha dheh waa shay ay u hadiyeynayso ay siinaysaa haweeneydan kale la jaarkaa yaana yaraysan oo anays odhan waxani wax dad lala hortago ama cid la siiyo maaha oo taa aanay uga joogsanin ee wixii haba yaraadeene haba siiso walow firsina shaatin neef adiya raafkii haba noqoto raaf neef adi wax nafci uu leeyahay ma jirto wax laga cunaa ma jirto ee qiladiibuu kinaaye kaba yahay oo xataa waxaasi wax yar oon qiimo lahayn oo nafci saasa halahayn haba noqdee ilaahay agtiisana ajri weyn buu ku yeelanayaaye yaana yaraysan oo dee waxaan yari oo kolley wax la-aantii waa dhaama wax la-aantii waa dhaamaaye ha hasiiso marka firsan laftigan firsan kolley firsi baan ujeedaa siintuna way kasirsantahay faadna way kasirsantahay asalka hore waxay leeyihinba waa dee geela oo kale hufkiisan ama intan ay ciddadu kagaba sugantahay darafta hufkiisa baabacdan uu dhulka dhigo halkan ciddadu ay kaba sugantahay intaa hore oo kale ama dahrigeeda ayaa firsin asalka hore uu yahay ee waxaa kaloo dee imika loo soo caariyo qaataaba arigii oo kaleo dilfiga isaga kiisa la yidhaha raafkii buu noqonaya wax nafcioo la taasi ma jirta waxay cibaaro ka tahay shaygu haba yaraado waxaan saa ahaynba haba noqdee wax la-aan waa dhaamay ilah agtiisana wax weyn buu kuba ye isu hadiyeeya dee hadiyaduna kolley isu dhawaansho iyo isjeclaansho iyo dadkii oo midoobay iyo waxyaalihii keenaysaaye bal taa yaana yaraysan ya nisa almuslimaat kolley qolooyinkiina sharaxaysaana bal ya nisa almuslimaat waabu dheereeyey awjuhdeedii oo bal matalan icraabteede bal sidan baan iskaga laqbaysay oo sababta waxa weya ishkaal baa yar jira ishkaalka halkan dee sharaxay ugu dheereeyeen iyo awjuudo waxa weya lafdigan annisa iyo almuslimaat dee wax keliya noqonayaan oo waa shay isagii laysu idaafeeyey bay noqonaysaa inay dumarkii waana dumarkii muslimaadka ahaa ama mudaafat lmawsuuf ilaa sifati oo kale waa shaygii oo dee isagii waxa weya loo idaafeeyo taasna basriyiinta marka laeega nuxaadaasi ma badneeyaan oo waxbay qadaraan marka halkaas oo iyagoo la yidhahna ya nisa anfusi lmuslimaati iyo bal barhkoodna ay icraab kala icraabeen oo ya nisaa oo imika waa nidihii almuslimaatuna marka la yidhaaho waa sifadii bay noqonayaan iyo bal waxa laakiin kufiyiintu way baneeyaan waa ishkaalkaasaa jire kolley laqba ahaan ishkaal inaguma jire waa xaggii naxwado marka awjuhday bal matalan ay kuba dabdiyeen maxaa kaba mida waa iyadoo halkan haddii basriyiin la eega wax la qadilolaya ya nisaal anfusi lmuslimaati oo kale ama ya nisaal jamaacaati lmuslimaati oo kale haddii dee la yidhaaho madhabkii kufiga san waa dee u keenaya ho ibn malik o kawalaa yudaafu smun lima bihi اتaxad wey ismi waxa uu isaga la mid yahay waawil muhiman idaa waradoo de waxa weeyaan oo hadduu laakin wax taa kuboodsinaya jirto waa la awilaa buu leeyahay oo kale almuhim macnuhu waa inoo cad yahay ishkaal inaga inama jiro laqbadeedi iyo waxyaala ma jiraan ya nisa almuslimaati laa taxqirana jaarata nijaarata walaw firsina shaatin bal marka waxa weeyaan inaan wixii aada haysatay aanad yaraysan ee macruufkahayd ajrigiisu waa badan yahay taasuu noqonaya xadiidkan aan iska raacina baabu fadli ikfaai sadaqati sadaqada qarinteeda fadliga uu leeyahay baabkii wayo kolle waa xadiidkii macruufka mashhuurka ahaa oo dee laqbadiisu baba ku kaaftoomayay walow aada bu u sharxaya halkan xadathani zuhayr baan markaa fadliga ay leedahay sadaqada in la qariyo kolley sadaqadna waxay leein waa tii tadawuc ahayd zake hadday noqoto zakadii in la caddeeyaa oo la muujiyaa waaba ta mudan bay yidhaahaan taas sadee salaadahaba faradkii in la muujiyo jamaacadii lagu tukada waaba ta asalkaa salaadii sunnaahayna in guryihii lagu tukada ayaaba fadli badan ee waa sadaqadii markaa aan ahayn zake ahayn ee tadawuc ahayn xadathanii zuhayr ibnu xarbi wa moxamed ibn musana jamiica can yaxya alqabani qaala zuhayru xadahanaa yaxya bnu saciidi can cubayd illaahi qال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاaصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال xadيiث koley dريقa cbaydاللahi baa badan oo dريقa aad loogaba wariye cbaydاللahi بن cمر بن حفص بن عاaصم بن cمر بن الخطاب horta weeye وa آل cمر بن الخطاب xفص بن عاaصمka ninkuu udhaxeeyaana waa awowgiiba oo isaga waayo cubaydاللahi بن cمر بن حفص بن عاaصم marka xفص بن عاaصمkaas cاaصمka in cمر بن الخطاaب waa cubaydullahi oo sikaaru taabicin oo imaam ahaa awowgii khubayb ibn cabdiraxmaankana waa ansaari waa abtigii oo cubaydullahi isaga abti u ahay oo iyadii ba uu la dhashayba ama ay walaala ahaayeen marka can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala sabcatun toddoba qolo yudiluhum allahu ilaahay baa u hadhaynaya fii dilihi harhkiisa kolley riwaaye ibnu mansuur leeyahay saciid ibnu mansuur oo sanadkeedna xasan yahay baa fii dili carshi ay kuba timi waatan ku soconayna marka waayo waxaa dee ku markaa u mudan wax lafdi lagu fasiro ama xadiis lagu fasiro wixii riwaayo kale kuba yimid taas baa ta ugu horeysa ah fii dili waa carshiga ilaahay bay harhkiisa ay kuba sugnaanayaan oo markaa dadka inta lasoo wada saaro cadceedda lagu soo dhaweeyo ee aada loogu soo dhaweeye dadka qaarkood dhididkooda uu afkooda iyo dhegahooda gaadi doono iyagu maba oge karaamo iyo raaxay ku jiraan iyo harhkaas yowma maalin oo laa dila hadh aanu jirin ilaa dilu ilaahay harhkiisaas waa harhka carshigiisa un mooye taas waa toddoba kolleyna waa xadiidkan inta inooguma sugan khasaar kale oo dee marka la tatabuco intaa ka badan oo iyadana tani ay u timi way jiraan bal xaafid ibnu xajar malaha juz ibnihiisiya uu yeedhiyey buu leeyahay sakhaw iyo suyuudina labaduba juz bay leeyihin mid kastaa mar dee kitaab adigu juz ay matalan kaga hadlaan ba cidda dee loogu horeynayo kolley de asalka waxa u ahaa tatabuci xaafid ibnu xajar waxina isku markaas waxa weeyaan dee iskuna axaadiisku isku quwa maaha lakin kuwa sanadkoodu fiican yahay iyo kuwo kaleo bal taasoo xataa nadmi buu leeyahay xaafid ibnu xajar kolba toddoba nin horaa nadmiye toddobadan hore isaguna ilaa saddex toddobaad oo kale u nadmi kuwa daray oo dee fatxubaarina uu kusoo qaado sayudina sharxiisan uu tanwiiru xawaalik la yidhaha muwadaa maalik ku leeyahay uu kusoo arooriyo shicirkiisaasi alimaamu imaam alcaadilu waa imaamka caadilkaa imaamkii caadilka ahaa weeye kollay cadliga ta yidhaaheenna waaba ah waa ruuxa dee awaamirtii ilaahay intuu raacayo shay kastaba halkiisii dhigaya isagoon ifraadna jirin xadgudub tafriidna aanu jirin awaamirtii ilaahay amarkii ilaahay buu raacaya shay kastaba mawdiciisii buu dhigaya isagoon ifraadna jirin tafriidna jirin bal markaa dee waa imaamkii caadilka bal hadduu waa dee kii wilaayada guud lahaa iyo cid kastoo arrin muslimiinta umuurahoodii kamida tawaliday oo cadli laba timina iyaguna way soo gelayaan waanu wuxuu ugu horreysiiyeyna dee nafcigiisa iyo waxa cadligaa kaba imanaya dadka ku intifaacaya aad iyo aad ugaba badan khasaasha kale washaabun midna waa nin dhalinyaro oo nasha-a ku koray bicibaadat illahi ilahay cibaadadiisii wa cajiba rabuka min sabiyin ama min shaabin laysa lahu sabwa lafti xadiis baaba ahaa ina aan sabwo iyo waxyaalahaas aan lahayn bal haddaba waa nin shaabo wuxuu ku barbaaray ilaahay daacadii kaasna maalintaa harkaasu harsanaya dee tiibu ku weynaado ku koray warajulun midna nin weeye qalbuhu uu ku xidhan yahay qalbime qalbuhu qalbigiisu mucallaqun uu xidhan yahay fi masaajidi masaajidii buu ku xidhan yaho masaajidii buu jecel yahayo had iyo goor waa laazimayaayo markuu ka baxaba waa kan kusoo noqonaya si uu jamaacaadkii u xaadiro macnaa waa inuu had iyo goor joogo maha macnuu weligiiba waa fadhiyaayo kaba baxayo dee kasabkiisi iyo adduunyadiisii waa ubaxayaaye laakiin marka uu kaba tagaba qalbigiisi waa ka ku xidhayo dee salaadii kale ayuu jamiceediiba imanaya warajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajidi warajulaani laba nin oo taxaaba fi llahi ilaahay daraaddii isu jeclaaday ijtamacaa kulmay oo calayhi calaa hada alxub watafaraqa caleyhi ku kala tago ujeedadu way ilaahay daraaddii bay isu jeclaadeen jacaylkaa ilaahayna daraaddii la isu jeclaan waxay yidhahan waa ka aan jef adigu dee inay qaran adduunye ma jirto haddii adduunye layskuma jecelyahay haddii intay iyadii jirtona jacaylkii waa jiraya markay wixii meesha ka baxaan laysku jeclaadayna jacaylkii waa baaba-aya isaga umuuraha kuma ziyaadayo kumana nuqsaamayo ilaahay daraadii bay isu jeclaadeen macnaa ijtamaca aleyna way daa'imayaan oo kiibay kuba sugnaanayaan hadday wada joogaan iyo hadday kala tagaanba xubbigaasay kuba sugan yihiin warajulu midna nin weeye dacatu ay u yeedhay imra'atun haweeney daatu mansibin mansib u saaxiiba nasab iyo xasab fiican baabay leedahay iyo wajamaalin qurux waa labadaa wasfi oo aad u qiimo badan oo aadna loo xiiseeyo dhib yaraan aan lagu helin haweeneyda markaa labadaa ku wada sifowday ayaa hawshii o dhan intay ka wada furatay ayaa iyadii weliba u yeedhay oo isagii de waxay ugu yeedhaysaa faaxishayo faqaala yihi ini akhaafu la ilah baan kaba cabsanaya macnaha haweeneyda de waa sabirkaa uu ruuxaasi sabray waa haweeney taa kuma sifowday waa inta badan si lagu gaadho ama adag isagii weliba way ufudaydiso way u yeedhay markaasuu adkaystay oo ilaahay cabsidiibu wixii loogu yeedhayo kaba tegay kaasna maalintaas wuxuu harsanaya harkaa carshiga warajuli midna nin weeye maxalu shaahidkuwa halkan inta sadaqa sadaqaysay bisadaqatin sadaqo faakfahaa qariyey xataa laa taclama ilaanay ogaan yamiinuhu midigtiisu maa tunfiqu shimaalu bidixiisu waxay bixinaysa ilaanay ogaan kaasna waa khasro bal xadiidku waa inoo taab noqon doonaa xadiidkuna waa xadiidkii dee ibn abi jamra laga bilaabay iyo kuwii kaleba ay dhigayeen aad soo wada aragteen oo joogsi badan inoogama baahnee bal umuuraha horta aan odhanayna sabcatun waa ta aan li xataa saxiixa inooguma iman doontaa laba khaslo oo kale oo waxa weeyaan ruuxa ruux mucsira ama wixii ka daaya ama kaba suga maalintaa dadka harsanaya kitaabkay aakhirkiisa kuma sugan tahay o bal cadadku mafhuuma lehe waabay ka ziyaadi kartaa khasaar kaloo kala duwanna waan helaynaa oo iyagana iyaguna manziladan iyo karaamadan mudanaya arrinta kale jirtaana xaggan rajulun iyo rajulaani iyo rajulun waxa weeyaan un mafhuum ma laha oo maha dumarkii inay kaba baxayaan waa mithaalune khasaashaas haddii imaamka caadilkaan ku fasirno inuu amiir almu'miniin iyo madaxweynihii yahay oo mansibkaa aanay iyagu qabana waabay kaba baxayaan laakiin umuurihii kale iyagada ay qaban karayeen cadaala hadday la yimaadeen iyaguna qeybtoodii way yeelanayaan umuurahan kaloo kalena ninkan qalbigiisu masaajida ku xidhan yahay iyaga waxaa ufadli badan guryahooda inay ku tukadaan baa ufadli badan laakiin khasaasha kaloo dhami waa wax la wadaagsanayo ee iyadaba xaggan haddii ruuxu sifadaa le uu uba yeedho iskaba diiday iyaduna arrinkan way mudanaysaaba oo bal markaan waxaan leenahay meelahaas bal haddii alimaam alcaadil laga dhigo un man lahu lwilaayat alcudma iyaduma soo gelaysa laakiin umuuraha kale iyo khasladan xagga masaajida mooyaane rag iyo dumar way wadaagsanayaan arrinta kale meesha jirta ee dhici karta dee markaa warajulu tasadaqa bisadaqatin faakfaha xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaaluhu midigtiisu aanay ogaan bidixiisu waxay bixinayso bixin yaaba halkan midigta baa wax bixin jirtay de xadiidkana kolley riwaayadii aad soo aragteen halkan mooye riwaayadii aad kutubta kale ku aragteen oo dhami maxay ahayd xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinu horta arrintu waa ikfihii oo haddii xataa dee bal midig bidixdiisa uu ruux joogo xaaladiisa la socdaa sida uu waxaan u qarinayo waxa uu midigtiisa ka bixinaya ma ogaadeen oo waa ikhlaaskii iyo qarintii laakiin bal waxaan leenahay muslim nusooyinkiisa oo dhan san baa dhacday waana tani oo kolley dee waxay kaba dhigaan marka xagga musalaxa la joogo nooc maqluub la yidhah baa jiro inta badan amsilada amsile xagga sanadka ayay kaba dhigaani waa wax isdabagediyey oo dee waxaan leenahay inqalaba calaa bacdi ruwaatum ruwaaddii qaarkood baa wixii isku dabagediyey oo arrinku wuxuu ahaa asalkiisu xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuhu bal bukhaari saasaa ku sugan oo xadiidka la wadaagsaday imaam malik kitaabkiisa riwaayada malikna way noo soo socotaa waa sida kuba sugnayd ee muslim bay tani dhacday marka qolooyinkii kitaabka sharxay sida qaadiciyaad iyo nawow iyo waxay markaa yar leeyihiin waxaad muuqata wahamkan iyo qaladkani waa qalad dhacay ee dadkii ka dambeeyey muslim inuu kaba yimi xaggooda ee muslim kaba sii wariye muslim kamuu dhicin oo taa waxay u daliishadeen riwaayada dambe uu tan ku ixaalayn doono ee muwadaa maalik ku sugan dee sida kalaa kuma sugan walow xafid maxajar isagu fatxubaari leeya may arrinku taas maaha ee muslimna maahay waa sheekiisa ama sheeka sheekiisa yaxya alqadaan oo kaleo dee iyadoo riwaayad saasa lagaba wariyey ayuu soo naqliyaa isagu ra'yigiisa uu yahay ma waa cidda ka sarraysa wahamkan ama arrintan ee ka dhacde calaa kulli xaalin waxaan leenahay sawaabku waa taa kale ee dee muslim bay san imika dhacdo nusqooyinkiisa ay kuma sugan tahay warajulu midna weeye nin dakar allaha khaaliyan ilaahay buu xusay waa dee ilaahay jalaalkiisi iyo jamaalkii nicamta uu isaga siiye adu ama dee aayaadkiisiiy waxyaalahaas baa u xusayo waaba tadakur qalbi ama carabkaadu kaba xusayey khaliyan xaaliya isagoo cidlo joogo cidi lama joogtay hadduu dad dhexdood majliskan oo kala fadhiyo waxaaba dhici kar lahayd inay meeshii ay riya soo gasho waa keligii fafaadat caynahu marka ilaahay jacaylkii ama cabsidii ay indhihiisa ay u ilmeeyeen kaasna maalinta qiyaamaha dee ilmada ilahay daraaddii iyo cabsidiisa loo ilmeeyey iyo naar iyo waxa weeyaan meel ma wada gelayaan oo meel ma wada fadhiisaan ma ruuxa kuma wada kulmaane isaguna maalintaa dadka halka hadsanaya ayuu kaba mid yahay xadiid kolley bal macnihiisu waa xadiidka waa daahir baan leeyahay وxadثna yaحyى بن yaحyى qال قرأت على مالك عن خbayb بن عبد الرحمن عن xفs بن cاaصم عن أbي سعيد الkdري وعن أbي هريرaةa أنه qاaل bal waa xadiidkii malik malikna xadiidkiisu waa san ay uqaateen culimadu ay kuma fasireen in wahamku muslim ka dambeeyey anu isaga iyo wixii kaba horeeyey aanu ahayn riwaayada malik ee kitaabkiisa ku sugan waxay ku suganta xatى la taclama shimaalhu ma tunfiqu yamiinuhu weeye muslimna imika halkan farqiga taa ma sheegin in labada riwaayo farqa udhexeeyo riwaayada cubaydillah iyo tan malik arrin yarun buu sheego markaa aada moodo ee amataasi ay caddaynayso riwaayadan cubaydullaahina inay waafaqsanadn riwaayadan malik oo lahayo dee ay la og yahayna sida ay tahaybe laakiin xafid xajar ba waa taan leenahay kalaam buu leeyahay arrinka kale jira can abi saciid alquriya o can abi hurayrata waa riwaayada malik buu kuba yimi waa malik riwaayadiisa marka qolooyinkii ruwaadiisa ana barhkood shakigan bay inta badan asxaabtiisu kaga wariyeen barhkood oo riwaayadooda shaad lagu tiriyey oo iyagu isku cadfayna can abi saciid alkudriya wa abi hurayrata waa tahay lakiin marka riwaayaadka la tatabuco oo kale shakiga imaam malik xaggiisa inoogaba yimi mooyaane riwaayaadka kale abu saciid madkal kuma laha waa abu hurayra un xadiidkii anahu qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam mil bimili xadiidi cubaydillahi waa xadiidkii cubaydullahi oo dhan oo xataa malaha e xataa laa taclama yamiinhu ma tunfiqu shimaaluna lakin waxaan lenahy arrintu way ka duwan tahy taa wa qaala waxaanu yidhi lakin warajul mucalaq bilmasjid halkaa warajul qalbuhu mucalaq fi lmasaajidi ayaa waxay ihi warajul mucalaq bilmasjidi idaa kharaja minhu markuu ka baxo masaajidkii waa xusuusay niyadu ku hayaa weeyaan oo aad kusoo noqotid buu leeya maha inuu fadhiyayo inuu laazimaye xataa yacuuda ileh ilah kusoo noqdo qalbigiisii baa ku xidhan masaajidii markaa uu kaba baxaba taasna maalinta qiyaamaha halkaa soo arsanya allah subxana watacaala ala alam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا